bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamad وعlى آlih وaصxaabihi أجmaciin ama bacd qala اlimam الbkhariي raximah اllah tacalى baabu إثmi man faatath اlcasr baabu bayaani إثmi man qof dembigiisii cadayntiisii buu u baab yahay faatatku ay dhaaftay alcasru casriga u dhaafay casirka u dhaafay salaada casar qofkii uu dhaafay ay dhaaftay dembigiisa cadayntiisii u baabay maadaama uu ifmi sheegayna iyo dhaafitaanna waqtulfadiilada maahan keliya iyo waqtulikhtiyaarkee waqtuljawaazka qofka uu dhaafaa loo jeedaa salaaddu saa degsoontiina awqaaddu waqtina waa waqtulfadiila waqtina waxaa weyaan waqtulikhtiyaar oo sida ikhtiyaarkaa intaas aan la dhaafsaynin waqtina waa waqtuljawaaz casarka oo kale marka qoraxdu markay kor jirto oo shaygu oo hooskiisa la ekaado waxyarna ka bato waa waqtulfadiilahi ilaa ay ka gaarto jaallo ay ka noqoto qoraxdana waa waqtulikhtiyaarka mar hadday qoraxdii ilaa ay ka dhacdana intaas ilaa qoraxda ka dhacdana waa waqtuljawaazki qoraxdii haddii ay dhacdana waqti maba harinba biswa waqtigii addahan loogu talogalo waa dhammaaday xadiidku marka tarjamada sida ka muuqato maadaama ifmi iyo dembi uu sheegay qofku wuxuu dembaaba marka salaadda waqtigeeda uu ka bixiyo waqtigii waqtuljawaazka ahaa marka uu ka bixiyo macnahaasaana marka uu ishaaray waxa uu yidhi ibnu xajar أشاaر المصنف بذikr الإثم أن المuراad بالfawاt تأkhiirha عan wqت الجawاaز بغayri cudri cudurdaar la'aan dabcan لأن الإثم inama yترaتب عalى ذلika وسyأتي الbaحث في ذلika migu ila mar haddii dembi la sheegay salaadii waqtigeeda laga bixiyo unbuu ka ratibmi karaa qاala xadaثna cabdاللh بن يوسف وhuوa التinisiy qال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم قاaل الذي تفuuتهu صلاaة الcaصر صaلaada caصrkay dhaafayso oy ka tegayso كأنmaa waab isaga oo wutira la nuqsaamiyey isaga la nuqsaamiyey أhlahu أhelkiisii laga nuqsaamiyey iyo وamaalahu iyo maalkiisa laga nuqsaamiyey qof ehelkii iyo maalkii laga nuqsaamiyey wutira ahlahu ayuu yidhi laba mafcuul bay qaadanee marka mafcuulka koowaadna naa'ibulfaacil ahaanay u qaadatayoo wutiradaas damiirka marka waa naa'ibulfaacil mafcuululawalna waaye ahlahu waa mafcuulkii labaad ma walan yatirakum acmaalakum oo kale waay marka bimacnaa faka'namaa wutira ay nuqisa waa qof yacnii lagala nuqsaamiyey maxaa laga nuqsaamiyey ehelkii iyo maalkii macaani kalena marka waa lagu sheegaa fakaannamaa wutira qof laga baabi'iyey ahlahu ehelkiisa iyo maalahu iyo maalkiisaoo kale ayuu la mid yahay marka bimacnaha waxaa weeyaan witirku sida uu hal u yahay waa nin ilmihii iyo maalkii iyo xaaskii iyo ehelkii dhammaan ay baaba'een keligii soo harayoo kale ayuu la mid yahay qofka salaadan casir ay dhaafto ay ka tagto oon tukanin markaasxaqiiqadiisuna waxaa la yidhi huwa dulmu fi dami waa dulmiga dhiigga ku saabsan ayaa la yidhaahdaa asalka marka maalkiina waa loo dhiiggii iyo maalkii labadaba marka waa la dhexgeliyey waa loo isticmaalay wadaahiru اlxadiidi altaqliidu calaa man tafuutuhu اlcasru xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqato qofka salaada casir ay dhaafto yacni in aad xaalkiisu u adag yahay wa anna dalika mukhtasun biha arrinkan la sheegayna salaada casir buu gaar ku yahay maadaama si gaara nebigu u sheegay sala allahu calayh ali wasalam wa qaala ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar waxa uu yidhi yaxtamilu an yakuuna hada alxadiidu kharaja jawaaban lisaa'ilin sa'ala can salaati alcasri fa ujiiba ibnu cabdilbar isagu wuxuu leeyahy arrintu salaad casir keliya gaar kuma ahane ayi salaad qofkay dhaafto waa nin maalkii iyo ehelkii laga nuqsaamiyey oo kale salaada marka xadiidkan casirka sababta ku yimidna waxay ahayd qof baa nebiga su'aalay sidaasoo kale markaas waxaa dhici kartuu leeyahay qof nebigu su-aalay salaad casir qofkay ka tagta ka waran oo markaa salaada casir oo ku halqabsaday nebiga sal l slam falaa yamnacu dalika marka arrintaa ma mancinayso ayuu yidhi ilxaaqa hayriha min asalawaati biha salaadaha kale ee casirka ka soo haray in iyada la haleeshiiyo watacaqabahu nawowiyu alimaamu nawowi waa ka daba tegey marka waxa uu yidhi bأnnahu inamaa yalxaqu hayru اlmansuusi bilmansuusi shayga aan la caddaynin wuxuu haleelaa bilmansuusi kii la caddeeyey idaa curifat اlcillatu washtarakaa fiiha haddii cillada la garto isla markaasna labadooduba ay wadaagaan haddii cilladii la garto oo shaygaas cilladiisa la fahmo shayga kale ee la rabo in la haleeshiiyo looga qiyaastana ay cillada iskaga mid ka yihiin amase ay cillada iska leeyihiin ayb meeshaanna ma taal buu leeyahay qaala waalcillatu fii hada alxukmi lam tataxaqaq falaa yaltaxiqu hayru اlcasri biha cilladan marka casirka keligii sababtan yacni waciidkan iyo yacni loogu sheegay qofka salaadda casir ay dhaafto lama fahmin cilladaas mar haddaan cilladii la fahminna salaad kale loogamaba qiyaas qaadan karo ila qiyaasku cillo u baahnaayo intaha marka wahada laa yadfacu lixtimaal ixtimaalkii marka ibnu cabdilbar ma dafcinayuu leeya ibnu xajar waqad ixtaja ibnu cabdilbar bima rawaahu ibnu abi shaybata wagayruhu min طariiqi abi qilaabata can abi darda marfuucan man taraka salaatan maktuubatan xataa tafuutahu alxadiid kaanama utira ahluhu ahlahu wamaalahu qultu wafii isnaadihi inqiطaacu lianna abaa qilaabata lam yasmac min abi darda waqad rawaahu axmedu min xadiidi abi darda bilafdi man taraka alcashra farajaca xadiidu abi darda ilaa tacyiini اlcasri xadiidkan ibnu cabdilbar deliishanaa laftirkiisa casir waayan riwaayada kaloo imaam axmeda cadaynaysa buu leeya calaa kullin marka warka imaamu nawowi war markaa tacqiib leh ma aha oo yacnii la tacqiibiyey maaha saa uu tilmaamay waaye waciidkan marka salaadda casir ayaa iska leh qofkii salaadda casir ay ka tagto oo ay dhaafto waa qof ehelkii iyo maalkii laga nuqsaamiyey oo isaga keligii marka ama laga baabi'iyey oo keligii markaa uu soo haray baabun ay haada kani baabun baab weyaan man taraka alcasra casirka qofkii ka tago ay maa yakuunu xukmuhu xukunkiisu muxuu noqonayaa ibnu rushayd waxa uu yidhi ajaada albukhaariyu xaysu iqtasara calaa sadri alxadiidi faabqaa fiihi maxallan lilta'wiil imaamu albukhaari waa sameeyey buu yidhi oo yacnii aad buu u wanaajiyey markii uu ku gaabsaday xadiidka qaybtiisa uu tarjamo ka dhigtay qaybta kalena wuxuu u dhaafay marka ta'wiilkii iyo ijtihaadkii ayuu boos ugaga banneeyey wa qaala hayruhu kaana yenbagii an yadkura xadiida albaabi fi lbaabi aladii qablahu qaar baa waxay dhaheen baabkii hadda tegey oo salaad casir qofkay dhaafto dembigiisa inuu ku dhex sheegay ahayd xadiidka soo socdo an yadkura xadiia albaabi fi lbaabi aladii qablahu walaa yuktaaju ilaa hadihi tarjama looma baahanayo markaa tarjamadan watucuqiba biana tarka asraxu biiraadati اtacamudi min alfawaati waa kala bedelayhin buu le salaadii baa ka tagtay iyo isagii baa ka tegey labay kala tahay markuu salaada ka tegaayo waaba u qasday isagana laakiin kay dhaafto waxaa laga yaabaa isagu inay u dhaaftay yacnii isagoon markaas rabin isagoon markaa aan u qasdin inay noqotaa dhici karto marka labada tarjamo saas u kala bedelay qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahim wahuwa alfaraahiidiyu qaala xadaanaa hishaamun qaala xadaanaa hishaam marka ibnu abi cabdillaahi adastawaa'iy weeyaan qال xdثna yaحyى بن أbي kaثيir عan أbi qilاaبة عan أbi الmlيح abiqilaaba marka cabdاللahi بن زayd الjarmi ayaa la yidhaahdaa qaala kunaa maca buraydata burayda ayaan la jiray fii غaswaةi duulaan fii yowmi maalin dii kaymin maalintaasoo daruur u saaxiiba maalin qoraxdu aynan aad u jirin oo daruur badani ay jirto daruur u saaxiiba ayaan burayda ayaan haswo kula jirnay faqaala waxa uu yidhi burayda marka bakiruu bisalaati اlcasri salaada casir la degdega faina اnabiya sal اllahu calayh ali wasalam nebigu qaala waxa uu yidhi man taraka salaata alcasri salaada casir qofkii ka tago faqad xabita camaluhu camalkiisii waa buray camalkiisii waa buray qofkii salaada casir ka tago tarjamada marka iyo xadiidka markaa isku fiirisa macnihii ibnu xajar muujiye waa ka soo baxaya maxaa yeelay burayda xadiidkan wuxuu u keenay maalin xoogaa ay daruur jirto ayuu is yidhi amuu casir idinka tagaa iyaga marka qasadkooda inay dhaafaan maba ahanba idinkoonan dhaafaynin oo qasadkiinna inaad ka tagtaan aydnan ahayn ama idin dhaaftaa buu isleeyahay marka ood ku dhacdaan marka camalka inuu idinka baaba'o tii hore laakiin waxay ahayd qof mutacamid ah marka meeshan faqad xabita camaluhu tafsiiray u baahan tahay camalkiisii waa buray maxaa laga wadaa marka xubuudku laba nooco u qaybsamaa xubuud kulli iyo xubuud jusi ayuu u qaybsamaa alxubuud alkulliyu waxaa iska leh gaalnimada oo qofka asagoo muslim aha hadduu gaaloobo walciyaadu billaahi uu ku dhinto weliba gaalnimadaas acmaashii uu soo sameeyey kulligeed waa buraysaa towxiidkii baa buraaye waxaa buraaye acmaashii kale ayb oo ilaaha waana inuu kufriga ku dhinto markaa acmaashu ay buraayeen ayb oo yacnii sidaasaa uu tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala xubuudka jusigana acmaasha macaasida iska leh oo qofka haddii ay dhacdo inuu macaasi ku dhaco macsidaa uu sameeyey waxaa laga yaabaa in acmaal hawaabkii uu ka helay ay ka baabi'iso laakiin asalkii ma baabi'inayso macsida oo qofka macsibuu ku dhacay towxiidkii miyaa ka baaba'ayo kulligiis maya oo aslul iimaan kufri unbaa baabi'iyo waxa baabi'in karaa waa un kufri saa darteed marka kufriguna wuxuu keenaa xubuud kulli ah macaasiduna maxay keentaa xubuud jusi ah wacalaa daalika marka madhabkii khawaarijta waa laga fakanaa markaaxaadiidtan iyo kale khawaarijta ayaa deliishato waxayna u deliishadaan ninkii hal salaad ka tegey camalkiisii waa buray baa la yidhi marka waxay leeyiin ninkii macsi la yimaada acmaashii dhan baabka buraysa kulligood sidaasna marka sax maahane acmaasha macaasida ah waxay buriyaan ama macsidu waxay burisaa acmaasha qaarkeed ama ajriga ajriyaalka qaarkood waana madhab ay salafku qabeen waay middaa iyadaa laftirkeeda oo khawaarijnimo ma aha iyada oo caaisha radiallahu canha waxaa la soo gaarsiiyey zayd ibnu arqam ayaa wuxuu ku dhaqmay baa layidhi wax ciinada u eg ribal ciina wax u eg ribada ciinada wax u eg ayuu ku dhaqmay baa lagu yidhi markaasay waxay tidhi gaarsiiya zayd annahu qad batala jihaaduhu maca rasuulilahi sal l slam jihaadkii uu nebiga la galay ee uu la halgamay inuu ka buray sidaa u sheega bay ku tidhi marka waxa uu sameeyena gaalnimo ma ahayne markaa waxay ahayd arrin macsi ah oo ay dhici karta isagu markaas inuunan ogeynba weli xataa oo aan dembiba looga qoraynin laakiin meeshaas saxaabadu waxay tusaysaa inay fahamsanaayeen macaasidu inay acmaasha u baas baxdo ayb wayna dhacdaa marka taasoo kale laakiin marka macaasida waxa ay baabi'inayso aslul iimaan maahane furuucda iimaankay baabi'inaysa halkan marka salaatul casri ninkii ka tegey haddii la yidhaahdo markaa ma ku gaaloobin waxay noqonay marka acmaashii maalintaas uu sameeyey ama acmaashiisii qaar ka mida ayaa ka baaba'aya laakiin aslul iimaan ma ka baaba'ayo xubuudkii marka ibnulqayim kitaabkan wuxuu ku sheegaa la yidhaahdo asalaatu waxukmu taarikiha ayuu macnahaas ku ishaaraa ibnu rajabna meelo badan fatxulbaarigiisa waa uga ishaaray macnahaasaana markaa ayaa dhow in markaa lagu fasiro xadiidkan iyo axaadiidta lamidka ah iyadoo marka la khilaafayo nimankaas marka khawaarijto iyagu qabo in acmaasha macaasidu inay baabi'inayso iimaanka oo dhan kulliyan inay u baabi'inayso waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabitat acmaaluhum allah subxaana wa tacaala uu leeyahay qofkii ka baxo markaa diinta ee ku dhinto isagoo gaala markuu ku dhinto ayaa acmaashii ay buraysaa marka kulligood waxbana ma reebaayo isaga marka xubuud kulli ah ayaa la yidhaahdaa amaa alxubuud aljusiyu macaasidaa iyada iskale ibnu rajabna macnahaasoo kale ishaaray ibnu xajar laakiin wuxuu leeyahay waaqrabu hadihi ta'wiilaati qowlu man qaala ina dalika kharaja mahraja الzajri الshadiidi wadaahiruhu hayru muraadin macnahaasna waa laga fiican yahay uu dhahaya isagu aqrabu haadihi ta'wiilaat waayo waa laga fiican yahay bal culammada salafka waxaa laga hayaa inay yidhaahdeen axaadiidta noocan oo kale ah sideeda haloo socodsiiyey sida axaadiidu sifaat oo kale sideeda ha looga tago hana loo dareeriyo oo yani imraaruhaa kamaa jaa'at si qofka qalbigiisa ay ugu dhacdo xugun marka ay tahayna sidaas tafsiilkaas ayaa ku jira xubuudka marka aaduu uga hadlay meelahan marka ibnu xajar baxiguu laftirkiisa sameeyey waqiila almuraadu biاlcamali fi اlxadiiثi camalu اdunya aladi yusabibu اlاshtiqaala bihi tarka salaati alladii yusabibu اlاshtigaalu bihi tarka salaati uu sababayo bimacnaa annahu laa yantaficu bihi walaa yatamatacu qaarna marka camalka ka buraaya kii adduunyada oo salaadda uu uga mashquulay waayana waa leeydi wa qaala fii sharxi tirmidiyi alxabatu calaa qismayni camal tirka ama camal buridda laba nooc waayo yiri alxabatu weyaan masdarku saasuu ka imaana xabita yaxbatu xabaan xabaan ayuu ka imaanaa facila oo laazima waaye facilo laazimana masdarkeedu waa facal wuxuu yidhi alxabatu calaa qismayni xabatu isqaaطin wahuwa ixbaaqu اlkufri liliimaani wa jamiici اlxasanaati wa xabatu muwaasanatin wahuwa ixbaaqu اlmacaasi lilintifaaci biاlxasanaati cinda rujxaaniha calayha ilaa an taxsula اlnajaatu fayarjicu ilayhi jazaءa xasanaatih tanaa dhow marka labadan qayb loo qaybana baabu fadli salaati اlcasri casrka salaadiisii fadligeeda cadayntiisiiba u baabyahay qaala xadaana alxumaydiyu wahuwa abu bakr cabdulahi bni zubayr alxumaydiyu qaala xadaana marwaan bnu mucaawiya wahuwa alfazaariyu qaala xadaana ismaaciilu can qaysin can jariirin qaal kunnaa cinda اnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam nebiga agtiisaan joognay fanadara ila alqamari dayxi buu eegay uu fiiriyey leylatan habeen yacni اlbadra yacnii dayxii afariyo tobnaadka ahaa buu fiiriyey faqaala waxa uu yidhi innakum idinku satarawna rabbakum rabbigiin ayaad arki doontaan kamaa tarawna haada alqamara dayaxaan sida aad u arkaysaan oo kale dayaxaan sida aad u arkaysaan baad rabbi u arkaysaan waxa laysku shabbahaya marka waa maxayna aragtida aragtida dayaxa aad arkaysaan aragti la mida ayaa ilaahay arkaysaan ee alle iyo dayaxa ma laysku shabbahayaan maahan in la leeyahay dayaxii iyo ilaahay baa isu eg wax alle u ekaan karaa ma jiraan laysa ka milihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir ee ru'yada ayaa laysku shabbahayaa ayb dayaxaan sida aad u arkaysaan oo kale ayaad ilaahay u arkaysaan waa marka jannada oo allah subxaana watacaala waxa arkaya waa mu'miniinta ayb gaalada iyaga maba arkaayaan kallaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun munaafiqiintuna waxay arkayaan nadaru imtixaanin laa nadaru suruurin munaafiqiinta ilaahay ma arkayaan haddii lagu weydiiye waxaa leedahay farxad iyo abaalmarin iyo ku arki maayaan ilaahay ee waxay ku arkayaan imtixaan iyo kala saarid maxaa yeeley qur-aanka saasuu tilmaamayaa sunnadana saasay tilmaantay xadiid abi saciid radia allaahu canhu fayakshifu allaahu can saaqihi ilaahay saaqiisii ayuu feydayaa ama suuradiisii ayuu muujinayaa markaasay mu'miniintii u sujuudayaan munaafiqiintu inay sujuudaan ayay damcaayaan dhabarkoodii ayaa loox laga dhigayaa markaas halkaas maray waxay ku arkayaan marka imtixaankaas laakiin mu'miniinta iyada jazo iyo abaalmarin iyo farxad la farax gelinayay ku arkaayaan ibnu khusayme sidaasuu yidhi kitaabu towxiid ayb caqiidadana caqiidatu ahlisunati waljamaca waa in ilaahay la arkaayo oo mar walbana alla uu sarreeyo qolooyinkan marka firaqan kalena meeshaas waa ku way ku inxiraafeen muctasilada iyo jahmiyadu lama arkay qabaan iyagu ilaahay oo qiyaamo laguma arkaayo aayadahan oo dhanna waa ta'wiilinayaan axaadiidtana waxay leeyihiin waa axaadiid aaxaad iyo wax lamida ayay ku sheegayaanoo way ka tegayaan qur-aankuna saddex meelay uga jirtaa in ilaahay la arkaayo meel waxaa weeyaan wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira meelna waxay tahay kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun oo mafhuum imaamu shaafici imaam axmed ay ka fahmeen in ilaahay la arkaayo meesha saddexaadna waxa ay tahay liladiina axsanuu اlxusnaa waziyaada ziyaadada nebiga wuxuu yidhi ma taqaanaan allah warasuulu aclam bay dhaheen markaasuu wuxuu yidhi ilaahay aragtida la arkaayo way waa saddex aayadood waa marka sunnadana marka xadiid mutawaatira ayaa ku soo aroortay in ilaahay la arkaayo subxaanahu wa tacaala waxyaabaha marka iyagu qur-aanka dhexdiisa ay qabsadeen laa tudrikuhu labsaar wa huwa yudriku labsaara wa huwa latiifu lkhabiir ilaahay aragtidu ma koobaan ayay deliishadeen ma koobaan iyo ma arkaayaan labay kala yihiin alla waa la arkayaa laakiin lama koobi karo wax ixaadayn kara ma jiro ilaahay walaa yuxiituuna bihi cilma waxa la anfiyey marka lama koobi karo waayo lama arkaayo ma aha meesha kalena waxaa weeyaan qaala lan taraanii qaala lan taraanii waxay yidhaahdeen marka nebiyullaahi muusa markuu yidhi ilaahu iskaytus aan ku arkay waa kii uu yidhi ma i arkaysid lantaanina waxay yidhaahdeen nafyi ta'biid ayay faa'iideynaysaa weligaa ima arkaysidaa laga wada sidaasay dhaheen taasna marka waxaad diidaysa aayadda laftirkeeda maxaa yeele nebi muuse shay mustaxiila inuu ilaahay weydiisto oo ay jahmiyadan fahmeen suurtagal maaha inuu ilaahay weydiisanayo shay mustaxiila inuu dhahayo ilaahu iskaytus arrintuna ay mustaxiil tahay wax dhici kara ma ahan oo kuwaanna ay fahmeen marka nabi muusena uu fahmi waaye suurtagal ma aha midda kale waxa ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in la arki karo makhluuqiisa qaar ka midowba isku muujiye aayaddayna ku jirtaa falammaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan buurtii buu ilaahay istusay marka ilaahay buurtuna waa makhluuq makhluuqii qaar ka mida haddii allah ay arkeen kuwii ugu sharafta badnaayo ambiyadii iyo mu'miniintii inay arkaan wax diidaya ma laha sidaasna marka waa uga deliil lantaan nafyi bay keenata'biiday keene ay dheheenna maba keenaysay dheheenna oo zamaqshari ayaa isagu wuxuu yidhi ilaa ilaa ta'biiday keenaysaa marka madhabkii baa la rabaa in loo jiido luqadeena nacam isagaa marka hore wuxuu iska dhaadhiciyey sidaan in ilaahay aan la arkaynin qur-aankii buu rabaa marka inuu wax uga raadiyo luqadii buu luuqluuq uga raadinaya culimmada marka oo ahlu naxwiga ahna waa ku diideen oo waxay yidhahdeen maba keenaysaba qadriga waa aragteeno marka wuu dhigaa oo lanta markuu ka sheekaynayo walaa tufiidu ta'biida wuxuu leeyahay khilaafan lizamaqshariyi fii ulmuudaji ibnu maaligna waa saas u kala yahay marka laba imaamo waaweynoo kutubtooda aan akhrisanno wa iyaga marka waa diideen imaamulbukhaarina gadaal buu u guntayo kitaabu tawxiid buu marka uga hadlayo baab buu u sameeyey baabun wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira buu baab uga dhigay marka waxaan ugu soo hormarinna maadaama masale caqiido ku xihan ay tahay xoogaa in wax laga ogaado une asal waxay ahayd halkaas in lagu kitaabu tawxiid lagu baxdigeeda in looga sheekeeyo kama tarawna hada alqamara dayxan sida aad u arkaysaan oo kale laa tudaamuuna fii ru'yatihi laa tudaamuuna la idinku dhibi maayo oo la idinku dulmin maayo fii ru'yatihi aragtidiisa laa tudaamuuna miimku marka waa fudud yahay ayb laa tudaamuuna yacnii la idinku dulmin maayo ama laa tudaamuuna yacnii ma ma ku noogaysaan ayb takhfiifkaas marka waa dabdi sax ah laa tudaammuunana waa la dabdiyey laa tudaammuuna bitashdiid yani iyo marka waxaan ujeedaa bifatxi awalihi watashdiidi ayb laa tadaammuuna marka ay laa tatadaamuuna macnaheeduna marka waxay tahay min adammi ma isciriirinaysaan isku ciriirin maysaan sida ashyaada yaryar aad isugu ciriirisaan oo kale ma isugu ciriirinaysaan dayaxaas nin walbaa waa arki karaa hadduu afari tobnaad yahay ayb qof kastoo indha qabo ayb fa in istadactum haddaad awoodaysaan anlaa tuqnabuu inaan la idinkaga adkaanin calaa salaatin salaad qabla tuluuci shamsi qoraxda intaynan soo bixin ka hor wa qabla quruubihaa iyo intaynan dhicin ka hor fafcaluu sameeya haddaad awoodaysaan inaan la idinkaga adkaanin laba salaadood qoraxda intaynan soo bixin mid ah iyo intaynan dhicin mid ah waa subaxa iyo casirka ee sameeya marka haddaan taa laidin haddaad awoodaysaan inaan taas la idinkaga adkaanin yeela sidaas oo saas marka labadaas salaadood aad ugu dadaala uma qara'a wuxuu akhriyey wasabbix bixamdi rabbika rabbigaa u tasbiixso adoo ammaanta rabbigaa ku dheehan qabla tuluuci shamsi qoraxda intaynan soo bixin wa qabla alquruubi iyo intaynan dhicidda ka hor qaala ismaaciilu ifcaluu sameeya laa tafuutannakum laa tafuutannakum yaynan idinka tegin labadaa salaadood yaanay idin dhaafan idinka tegin وqاaل بن بطاaل qاaل المhلب qwله fain اsتaطacتm anlaa تغلبوu qاala وhص haadayn الوqتayni buu gaar yeelay لاجtimaaci المalaa'kaةi فيihima malaa'igtaa kulanto warafcihim acmaal اlcibaadi iyo acmaaشha addoommaday kor yeelaan lianlaa yafuutahum hada الfضل الcaظيim sownan uga tegin qultu wcurifa bihada munaasabaةu iraadi xadiiثi yatacaaqabuuna caqiba hada الxadiiث sababtan baa marka xadiidka yatacaaqabuuna loo keenay wuxuu yidhi marka laakin lam yadhar lii wajhu taqyiidi dalika bikownihi fii jamaacatin laakiin iima muuqanin buu yidhi marka inuu sababta uu jamaaco ugu qeybay wain kaana fadlu ljamaacati macluuman min axaadiia uqar inkastoo jamaacada fadligeeda la ogyahay bal daahiru lxadiidi xadiidka daahirkiisa yatanaawalu wuxuu gaarayaa man sallaahumaa qofkii tukada un walow munfaridan keligii baa tukada id muqtadaahu taxriidu calaa ficlihima xadiidku wuxuu keenaya in la sameeyo acamu min kownihi jamaacata alawlaa jamaaco in lagu sameeye inaan lagu samayni waa ka caamsan yahay xadiidka ayb waa shaka marka jamaacadu inay fadl dheeraada leedahay قال xdثna cبdاللh بن يوسف qال xdثna mالك عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هريرة أن رsuul الlah slى الlه عليه لي وsلم qاal yتacاaqabuuna فيiكم dhexdiinna waxaa isku bedbedelo oo isku cirbiyo malaaئkaةn malaaئg marka malaaئkaةn in la yidhaahdo waa bedel damiirkaas waawljamaacaha yatacaaqabuuna ku jiray bedel ka tahay oo markaasay noqonaysaa yatacaaqabuuna waxaa isu kiin cirbiyo way isku kiin cirbinayaan fiikum idinka dhexdiinna malaa'ikatun baa isku kiin cirbinayaan la yidhaahdo saas loo laqbay marka bedelku isagoo niyatu takraari alcaamil uu leeyahay yatacaaqabuunadi baa la soo celinaya xagga laqbaha ayb qaar marka saasay dhahayaan culammada ibnu maalig laakiin isaga wuxuu leeyahay xadiidku wuxuuba deliil u yahay luqadii akaluuni lbaraaqiif luqatu akaluuni اlbaraakiif ayuu xadiidku deliil u yahay oo yatacaaqabuuna waxaa laleeyahay waawgu waa calaamat اljamci faacil maaha malaa'ikatunta dambaa faacil isimkaas daahirka waxaan marka waawgaanina marka wax maxala ma la icraabayo calaamat اljamci unbaa layska dhahaya isagu marka ibnu maalig wuxuu dhahaa luqatu yatacaaqabuuna luqada laftirkeeda wuxuu u bixiyey luqatu yatacaaqabuuna kuwa kale laakiin waxay dhahaan maxaada luqatu akaluuni اlbaraakiif akalaniilbaraaqiif inuu dhahay ahayd marka oo ficilka uu ifraadiyo ficilkiibuu marka jamciyey isagoo marka faacilkiina ism daahira u yahay mas'aladan marka ibnu maalig iyo abu xayaan iyo waa isku naqdiyeen abu xayaan isagu waa diiday saas meelahanna marka wuu ku tilmaamayaa waa sheegaya isaga laftirkiisa sharax luqatu bani lxaarifna marka wuxuu yidhi yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun baa isu kiin cirbiyey bileyli habeenkii wa malaa'ikatun iyo malaa'ig binnahaari maalinkii wayajtamicuuna way kulmayaan fii salaati اlfajri salaadii subax ayay kulmayaan iyo wa salaati اlcasri iyo salaadda casir uma yacruju aladiina kuwii baa korayo baatuu baryey fiikum idinka dhexdiinna kuwii idinku dhex baryey way korayaanoo way fuulayaan fayas'aluhum rabbiga wuu su'aalayaa wa huwa aclamu bihim isagoo ah mid uga cilmi badan hawaasha addoommadiisa kayfa sideebaa taraktum cibaadii addoommadeyda uga soo tagteen fayaquuluuna waxay dhahayaan taraknaahum waannu ka soo tagnay wahum yusalluuna iyagoo tukanayaan waataynaahum waan u nimid wahum yusalluuna iyagoo tukanayaan xadiidkanna wuxuu ka mid yahay adilada culuwiga alla tusayso maxaa yeele malaa'igtii waxaa la yidhi markay yimaadaan oo casirkii iyo subixii ay isbedelaan kuwii xalay baryey waa korayaan kor bay aadayaan kor bay u fuulayaanoo xagga allay aadayaan markaasuu ilaahay su'aalayaa wuxuu dhahayaa addoommadeyda se uga soo tagteen haddii marka ilaahay uu meel walba joogo marna midigay aadi lahayn marna bidix marna horay u bixi lahaayeen kor keliya lama sheegeen marka allah subxaana wa tacaala wuu sarreeyaa sarrayn isaga uu garanayo habka ay tahay oo tilmaamahaas alle subxaana wa tacaala bay ka mid tahay ayb xadiidka marka macalushaahidkiisa waxaa ku jira salaada casir fadliga ay leedahay waqtiga malaa'igta ay kulmayaan baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan man adraka qofkii haleelay ragcatan ragco min alcasri casriga casirka ka mida qabla alghuruubi qoraxda dhiciddeeda ka hor qoraxda intaynan dhicin ka hor hal ragco qofkii soo gaaray oo haleelay qaala xadaanaa abu nucaym yani waqtigii ma haleelay waay qofkaas قال xدثنا أbو نعيم وهو الفضل بن دuكayn قال xdثna شhيبان هو بن عبدالرحمن النحوي عن يحيى هو بن أbي كثير اليمامي عن أbي سلمة عن أbي هريرةa قال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم rasuulku wxau yidhi إida أdركa أxadكم midkiin hadii uu soo gaaro سجدة hal sujuud n hal ragcaw il sujuudu ragca waa logtahay qofku markuu ilaa sujuud gaaro hal ragcow weyaan sajdada yani maadaama sujuuddu ay rukni weyn oo ragcada ka mida ay tahay ayaa ragcadiiba layskaga magacaabay sida mararka qaar salaadaba loogu magacaabo faatixada idaa adraka axadukum midkiin haddii uu soo gaaro sajdatan hal ragco min salaati alcasri uu ka soo gaaro salaada casir qabla an taqruba ashamsu qoraxda intaynan dhicin ka hor falyutima salaatahu salaadiisa ha dhammaystiro waidaa adraka sajdatan sajda haddii uu soo haleelo min salaati subxi salaada subax uu ka soo haleelo qabla an tadluca ashamsu qoraxda intaynan soo bixin ka hor falyutima salaatahu salaadiisa ha taam yeelo macnuu marka waxay tahay haddii uu hal ragco wakhtiga ka soo gaaro saddexda ragcee dhiman ee casirka ka dhimanna ee uga harsan saddexda ragce casirka uga harsanna waktigii oo baxay ou gaaro say noqoneen salaadaas waa soo gaari oo haddaad adigu hal ragca soo gaarto ragcadii adoo markaad dhammaysana qoraxda ay kugu dhacdo saddexda dambe waad tukanaysaa salaadaadiina waxay noqonay salaad adda'a kulligeeda wax qalla ah aan ku jirin oo waqtigii baad soo gaartay xanafiyadu waxay leeyn waa qalla saddexda dambe midda horena waa addo hal salaadsay marka dhinacna qallo uga noqon dhinacna addo uga noqonaysaa rasuulkii baaba waa soo gaaray haddana wakhtigii dhahaya meeshaa marka fiihi sajda wuxuu yidhi ay rakca waqad rawaahu اlismaaciiliyu min طariiqi xusayn bni moxamed can shaybaan bilafdi man adraka minkum rakcatan waa kaa marka saasaa laga wadaa waqaala alkhaطaabiyu almuraadu bisajdati alrakcatu birukuuciha wa sujuudiha wاragcatu inamaa yakuunu tamaamuha bisujuudiha ragcada dhammaystirkeeda maxaa u dambeeyana sujuuddaa u dambaysa ragcada fa sumiyat calaa hada اlmacnaa sajdatan baa lagu magacaabay ayuu yidhi ayb ayb marka falyutima salaatahuna marka wuxuu ishaarayaa marka in ragca salaaddii marka ay adda ay wada tahay قال xdثna cبدالعزيز بن cبداللahi وهو الweyسي qال xdثnي إبراhيم عن بن شhهاaب عن sالم بن cبداللahi عن أbيه أنه أخبره أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم يقول nebigoo dhahaya ayuu maqlay inamaa baqاaؤكم idinka haritaankiina فيi ma سلفa dadkii tegey dhexdooda qablaكم idinka hortiin tegey oo min الأmmi ummadihii ah kama bayna صلاaة الcصر إلى غروب الشhمس waa sida inta u dhaxayso qoraxda casirka salaada casir ilaa ay qoraxda ka dhacdo daahirka marka xadiidku wuxuu tusaya ana baqa'a hadihi اlumma waqaca fi zamani اlumam الsaalisa walaysa dalika almuraada qaطcan wainama macnaahu ana nisbata mudati hadihi اlummati ila mudati man taqadama min اlumam milu ma bayna salaati اlcasri wa guruubi الshamsi ila baqiyati الnahaar baqahan marka wuxuu ka wadaa ummadihii hore wakhtigii ay joogi jireen marka la fiiriyo idinka wakhtigiinna yacnii wuxuu isu dhigmaa casirka idinku joogitaankiinna wuxuu la mid yahay casirka marka la tukado ilaa ay qoraxda ka dhacdo wakhtigiinna waa ka gaaban yahay wakhtiyada ummadahaas hore sidaasaa marka ka soo baxayso uutiya ahlu tawraati tawraata uutiya waxaa la siiyey ahlu tawraati ahlu tawreed attawraata tawreed ayaa la siiyey facamiluu way shaqeeyeen xataa ida intasafa annahaaru intii uu maalinku kala bar noqday ayb facamiluu way shaqeeyeen xataa ida intasafa annahaaru markuu maalinkii kala bar noqday cajazuu way caajiseen fa ucduu waxaa la siiyey qiraaan qiraaan halhal qiraad ayb uma uutiya ahlulinjiili ahluinjiil baa alinjiila la siiyey facamiluu way shaqeeyeen ilaa salaati alcasri duhurka ilaa iyo casrka uma cajazuu way caajizeen fa ucduu waxaa la siiyey qiraaan qiraaan halhal qiraad uma uutiinaa annaga ayaa waxaana la siiyey alqur'aana qur'aankii facamilnaa waanu camal falnay ilaa quruubi shamsi intay qoraxda ka dhacdo fa ucdiinaa waxaana la siiyey qiraatayni qiraatayni labalaba qiraad wakhtigana waa ka gaabannahay wakhtigeennaa gaaban ajrigana waa ka badannahay marka ummadahaas hore fa qaala ahlulkitaabayni waxay yidhaahdeen yahuudiya nasaara ay rabbanaa yani yaa rabbanaa rabbigeenna acdayta haaulaa'i kuwan waxaad siisay qiraatayni qiraatayni labalaba qiraad ayb wa acdaytanaa waxaadna siisay qiraaan qiraaan halhal qiraad annagana wa naxnu annaguna kunnaa akara camalan waxaan ahayn kuwo badan xagga shaqada qaala waxau yidhi qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi hal dalamtukum ma idin dulmiyey min ajrikum idinka ajrigiinna min shayin ay shay-an miyaan idinka dulmiyey ajrigiinna ah ayb mintu marka waa iska zaa'idaba nafyi shibu nafyi oo istifaam ah ayaa marka ay cuskatay oo galay marka nafyiga iyo shibu nafyiga iyo min hadday dhex gasho nakirana ay ka daba marto mintaasi waxaa weeyaan zaa'idowa ayb qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya nama dulminin qaala wuxuu yidhi fa huwa fadlii fadligayga weeyaan isagu uutiihi man ashaau waan la imaanayaayo waan siinaya ciddaan doonaan siinaya xadiidka marka baabkan maxaa soo dhexgeliyey marka baabkan wuxuu ka soo gelayaa marka kamaa bayna salaati اlcasri ilaa guruubi shams iyagoo camal falay ilaa ay qoraxda ka dhacdo marka ilaa ay qoraxda ka dhacdo waqhtiga casirka waa joogaa intaynan qoraxda dhicin wax yar ka hor ninkii tukado oo salaaddii ama ragco ka haleelo wuu gaarayaa marka waqhtigii waa haleelaya قال xدثنا أbو كرyب قال xdثنا أbو أسامة عن برyد عن أbي بردة عن أbي موسى عن النبي صلى اه عل وسلم مثل المسلميiن واليhوud muslimiinta iyo yahuudda tusaalahoodu iyo والنasaara nasaaro kamaثli rajulin nin oo kale weeyaan istaأjara qowman qolo shaqaalo ka dhigtay yacmaluuna lahu qoomkaasu u camal falayaan isaga shaqo u qabanayaan camalan camal ila اleyli habeenka intii laga gaaro qolo wuxuu ku leeshiya ilaa caawa ay shaqeeya habeenka qoraxda ay ka dhaco fa camiluu way shaqeeyeen ilaa nisfi nahaari ilaa maalinta nuskeed fa qaaluu waxay yidhaahdeen laa xaajata lanaa ilaa ajrika ujradaadii wax annaga baahino aan u qabno oo aan rabno oon xaajo u qabno ma jirto camalkaaga naga qabso waa degdegayn marka fasta'jara aakhariina kuwo kale ayuu shaqaalo ka dhigtay fa qaala waxauu yidhi akmiluu baqiyata yowmikum maalinkiinnan inta ka hartay dhammaystira walakum aladii sharadtu waxaadna leedihiin wixii aan qoladii hore u shardiyey oo kale wixii aan qoladii hore u shardiyey baad leedihiin fa camiluu way camal faleen xataa idaa kaana xiina salaati alcasri markay ahayd salaaddii casir qaaluu waxay yidhaahdeen laka maa camilnaa waxaad leedahay wixii aan shaqaynay ada iska leh bis waxana hana siinin shaqadeennana qaado waa iska tagnaybe fastaajara qowman qolo ayuu shaqaale ka dhigtay facamiluu baqiyata yowmihim maalinkoodii intii ka harsanayd ayay shaqeeyeen xataa qaabati shamsu intay qoraxdii ka dhacday wastakmaluu waxayna dhammaystirteen ajra alfariiqayni labadii qolo ujradoodii bay dhammaystirteen oy qaateen marka ummaddan fadligeeday ku tusaysaa say ummadaha kale uga fiican tahay ayb yahuud iyo nasaaro oo horteen kitaabka la siiyey innagaa ilaahay naga fadlilay oo ka fiican ummadeennaan oo nebi moxamed sal allahu calayh ali wasalam ummaddiisa ah maca daalika haddana wuxuu tilmaamay dadkaani nebigu sal l slam ummaddiisaan wuxuu sheegay dad badan oo ka mida inay yahuudda iyo nasaaradaas ku dayan doonaan oy taaka taako iyo dhudhundhudhun u raaci doonaan nin adiga kaa liito oo kaa qiimo liito haddana lagu leeyahay shaydaanku haddana uu isaga inaad raacdo oo kugu tirtirsiinayo ka warran haddana kulligood ma wada raacayaanoo laa tasaalu طaa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahumna nebigu waa yidhi sal اllahu alayh ali wasalam ayb ibnu taymiya marka iqtidaau siraadi lmustaqiimku wuxuu yidhahdaa ninkii isagu fiicnaa hadduu fiicnaantiisa inta ka tago kii xumaa uu ku daydo ninkii xumaa aad uu farxayaa wax uusan ahayn ay isu arkayaan gaaladii marka iyagu nuqsaan baa ku jirto laakiin nin naaqis ah marka lagu daydo oo adaa wax ah la yidhaahdo kii kaamilka ahaa uu yidhaahdo ninkaas uu wax ka dayo ninkii naaqiska aad buu u farxayaa waxbuu ku bixina xataa arrintaa iyadan ibnu taymiya saasuu yidhi waxaa laga yaabaa wakhtigiisii waxaan hadda jiro tirada badanba inaynan jirin ayaa dhici karto hadda hadduu arki lahaa maxaad u malayn lahayd say gaalada ugu bixinayeen in iyaga lagu daydo xataa ay gaarsiinayaan in looga daydo wax wax ugu yahay iyo wixii wax ugu qiimaha badnaa labadaba xataa hanaankii aan u noolaa lahayn iyo qaabkaan annaga u yacni aan u soco lahayn iyagii baa dhigaya لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب عباداتك اللوغة ديري حتى طيب رسولك وحوقات أبدا ذلك عبادات كينا يكون إليك رسولنا حتى كون مشروع أو أيضا اللوجدي أنا اللوجدي صونكا كمية صونكا صونكا النبي محير فصل ما بين صيامنا wasiyaami ahli lkitaabi aklatu saxr annaga ahlu kitaab farqiga noo dhexeeya soonkeenna suxuurta oo la cuno way aadaankii rasuulka uu damco in la addimo markii la yidhi buuna la yeerinaa iyo markii layidhi dabaa la shidaa iyo markii layidhi gambaleela la yeerinaa kulligood wuxuu ku cileeyey gaaladaa iskale kaas nasaaradaale yahuuddaale ma rabno majuustaa iskale ma rabno innaga marka towxiidkaana ilaahay yaa noogu talagalay inaan ku aadaanno oo aan allana ku ammaanno towxiidkiina ku dhawaaqno marka nin wixiisii ka tegaaya yani waxa hayaa wax yar maaha ilaahan ka magan galna dadku waxaa weeyaan wakhtiguna waa iska wakhti aakhir qof walbaana qabri unbuu usii dhow yahay marka diinkiisa inuu ilaashadana asaa la weydiinaa qof walba qof kale la su-aali maayo marka qof walbaa diinkaaga waxaa ka ilaashataa dadkan quluubta ka jiran gaaladu waxay qabaan maradulqalbi ayay qabaan marka qof qalbiga ka buko ibnu taymiya waxa uu yidhi qof jiran oo jirka ka jiran oo jira laysqaadsiiyo qaba dadku waa ka fogaadaan waana ka dheeraadaan haddii lagu yidhaha qofkan wuxuu qabaa aidis uu qabaa haddii la yidhaha h i v uu qabaa qof walbaa wuxuu jecel yahay inuu ka dheeraado ama uuna wax la isticmaalin waxyaabahaas haddaan la isticmaasho waa kugu dhacay marka la yidhaahdo waa iska ilaaliyaan waxaa ka daran ninka waxaan qabo ninka ictiqaadkiisu uu wasakda yahay qofka ictiqaadkiisu jiran yahay oo alleh rasuul aan rumaysnayn baa ka daran kaasay marka tahay inaad diintaada ka ilaashato ood ehelkaaga diintooda aad ka ilaaliso ood ilmahaaga diintooda ka ilaalisa kaasay tahay labadan xadii marka riwaayadan waxay leedahay waxba lama siinin tii horena qiraadan qiraadan in la siiyey caddaynayna kayf aljamcu marka culimmadu waxay ku jamciyeen qiraadan qiraadan kuwa la siiyey waa kuwooda mu'miniinta ah ayb kuwa gaalada waa kuwa aan waxba laga siinin ila iyagaa gaale ay muslin ay qabaan moogtaha kuwii diintooda intaan la bedelin ku dhaqmay oo nebiga ama nebiga aanba soo gaarin iyaga waxaa la siiyey hal qiraad annaga ka ajar badan kuwa iyagu markaa gaalada ahayo nabi muuseba aan rumaynin ama nabi ciiseba aan rumaynin waxbaba ayaga lama saynin xadiidka dambaa sheegaya ariiqa marka ariiqatuljamci saas weeyaan baabu waqti اlmaqribi maqribka waqtigiisa caddayntiisiibuu u baab yahay wa qaala caطaa'un caطaa waxa uu yidhi yajmacu اlmariidu midka jiran wuu jamcinayaa bayna اlmaqribi wاlcishaa maqribka iyo cishaha dhexdooda aarkan marka muxuu u keenay wuxuu u keenay baa la yidhi bukhaari wuxuu ka wadaa maqribka wakhtigiisu ilaa cishaha ayuu gaaraa wakhtiga maqribku ilaa cishaha ayuu gaaraa mar haddii jamcin uu sheegay labada salaad ee laysku jamciyaa waa laba salaadood oo wakhtigoodu isgaaro waay duhurka ee subaxa iyo duhurka ma la jamci karaan ma laysku jamlanna wakhti baa u dhexeeya cishaha iyo subaxana lama jamciyo cinda man yaquulu yacni wakhti baa u dhexeeya dadka dhahaya soma garanin casirka iyo maqribku iyagu wakhti uma dhexeeya laakiin salaadeeda iyada waxaa weyaan salaad nahaari iyo mid habeen ah amase salaad rubaaciya iyo mid kale iyo waxyaabahaas yani in la yidhahdaan dhici karta ama salaad nahaari iyo salaad leyla bay kale yihiin taasa marka maqribka iyo cishihii maadaama in laysku jamciyo uu sheegay idan marka maqribku wuxuu leeyahay waqti dheer xoogaa dheer oo gaaraya ilaa shafaq uu ka baabao macnahaas marka wata qال xdثna محمد بن مهrان qال xdثna الوليد whuw الوليد بن مسلم qال xdثna الأwزاaعي qال xdثna أbو النجاشي هuو cطاء بن سhayب weyaan mوlى rاaفع بن qdيج ahاa qال samctu rاaفع بن qdيج yquل kuna نuصلي المغرب مغربkan tukanayna mع النبي slى الlه عليه لي وsلم fayansarifu axadunaa midkeen waa gadoomayey wainahu isaga oo la yubsiru arkaayo mawaaqica nablihi leedkiisa ama gamuunkiisa meesha uu ku dhacayo isagoo u jeedo salaaddii maqrib baan tukanayna markaan ka baxno leebka aan tuurno meeshuu ku dhacayo oo u jeedno taa marka waxay ku tusaysaa qoraxda markay dhacdaba maqhribka inay tukan jireenba ibnu rajab wuxuu yidhi wamaqsuud اlbukhaariyi bitaqhriijihi fii hada albaabi an yastadila bihi cala jawaazi taakhiiri اlmaqribi ila aakhiri waqtiha qabla guruubi shafaqi ayb wa ana waqtaha mumtadun ila guruubi shafaq waqad xamalahu طaa'ifatu min alculamaءi cala anahu aakhiru اlmaqribi cala anahu ahara اlmaqriba ila aakhiri waqtiha yb wqadama alcishaءa fii awali waqtiha kadalika xamalahu calayhi abu shacfar wcamr bnu diinaar waaxmed fii riwaayatin canhu watabwiibu اlbukhaariyi huna yadulu calayhi wcala hada اtaqdiir fahuwa daliilun daahirun cala imtidaadi waqti اlmaqribi ila maqiibi shafaq xataa culammada dhahayaan jamc suuri abuu samaynaya cataa ayuu ka wadaa kuwa dhahaya xataa waxaa laga qaadanaya marka in maqribku waqtigiisa uu dheeryahay sababtoo cishaha loo dhoweynaa maogtahay marka bukhaari maqsuudkiisuna sidaas قال xdثna محمد بن بشhاaر qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن سعد عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي qاaل qadima الحjاaج xajaaج ayaa soo galay madiinu soo galay fasaأlna jaaبir بن cabdاللahi baan su'aalnay faqاala waxau yidhi kaana النabiyu slى الlaه عalيه لي وsلم يuصلي ظهرa nebiga duhurkii buu tukanayay biاlhaajirati maalin weynta wاlcasra casrkii buu tukanayay وshamس نaqiyaة qoraxdii oo saafi ah wlmaqribana waa u tukanayay idaa wajabad qoraxda markay dhacdo wajabad bimacnaa saqata wlcishaaa cishaha buu tukanayay axyaanan mar iyo axyaanan axyaanan axyaanan tafsiirkeeda ah makaaka idaa ra'aahum haddii uu arkay ijtamacuu inay soo urureen cajala waa dadejinaya waqtiga awalkaa iyo mararka u dhowdhow waidaa ra'aahum haddii uu arka afdau inay dib u dhaceenna ahara waa dibdhigayo jamaacadii buu ku ilaalinaya wsubxa subxi buu tukanayey kaanuu waxay ahaayeen wasubxa subxiina wuu tukanayey kaanuu waxay ahaayeen ow kaana nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yusalliiha inuu tukanayo biqalasin mugdi inuu ku tukanayo oo markaa nebigu inuu mugdi ku tukanayo xajaaj markaan uu soo galay uu sheegaayo xajaaj ibnu yuusuf waaye ayb wuxuu yidhi marka meeshaan day wzacma اkirmaaniyu kirmaani wuxuu sheegtay ana اriwaayata bidami awalihi riwaayada xajaaj xada waa in la godaa buu aujaa alxujaaju weyaan jamcu xaajin xaaji oo la jamciyo intaa wahuwa taxriifun bilaa khilaafin xajaaj meesha haddii xujaaj la yidhaahdo waa taxriif bilaa khilaafin fqad waqaca fii riwaayati abi cawaanata fii saxiixihi min duruqi abinadr can shucbin muxuudhigay meeshaas meeshaas muxuu dhigay min dariiqin mase min duruq min duruqi abinadr can shucbata sa'alnaa jaabira bni cabdillaahi fii zamani اlxajaaj wa kaana yu'akhiru الsalaata can waqti الsalaati وفي رواية مسلم من طريق معاad عن شعبة كان الحجاaج يؤhر صلاة xujاaجtu saلaad waa daahi jireen maalmaha marka xujاaجtu tan kalena dariiqan fii زmن الحajاaج fii زmن الxujاaج ma noqon karto marka maqsuudka xataa duruqdoo la jamciyaa lagu fahmi karaa فائدة كان قدوم الحجاج المدينة أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة 74 أي وذلك عقب قتل ابن الزبير فأمره عبد الملك على فأمره عبد الملك على الحرمين وما معهما ثم نقله بعد هذا إلى العراق ayaa loo wareejiyey markaasi taasna ahayd meeshaas wal cishaa axyaano axyaano faa'iiduu ka bixiyey aad u qiimo badan wuxuu yidhi waqaala ibnu daqiiq ilciid idaa tacaarada fii shaksin amraani axaduhuma an yuqadima asalaata fii awali اlwaqti munfaridan ow yu'akhirahaa fi ljamaacati ayuhuma afdal mas'ale waxay tahay haddii qofku inuu keligiis tukado wakhtiga awalkiisa iyo inuu salaada waqtiga awalkiisa intuu dib uga dhaco jamaaco laakiin uu la tukadayaa fiican inuu jamaaco isagoo la tukanayo waxyar gadaal u dhiga salaada oo jamaacada uu la tukado mise inuu keligii tukado oo awal waqtigii fadiiladeeda uu haleelatee fiican alaqrabu cindii wuxuu yidhi aniga agteyda tan dhowaanshada badan ana ta'khiira lisalaati اljamacati afdal dib u dhacaas jamaacada darteeda uu dib u dhacaa fadli badan wa xadiiu lbaabi yadullu calayhi xadiidkaanaana tusaayayo liqowlihi waidaa ra'aahum abda'uu ahara marka haddii nebigu oo arka jamaacadu inay yar tahay waa sugaya awalul waqtigiibuu gadaal uga dhacayay marka si jamaacadii loo helo fa yu'ahiru liajli اljamaacati buu dib ugu dhigaya maca imkaani taqdiimi isagoo helaya qultu wariwaayatu muslim ibni ibraahim allatii taqadamat tadullu calaa akhasa min dalika wahuwa ana اntidaara man takfuru bihim اljamaacatu owlaa min ataqdiim mas'alo kaleu keenay ibnu xajar marka jamaaca waa joogtaa laakiin inay badataa la rajayna haddii waxay dib loo dhaco jamaacada tirada badan darteed in loo dib dhigo weliba yaa way fadli badan tahay eeda xtaan isago asluljamaaca uu ka hadlaya ibnu daqiiq wuxuu leey asluljamaaca ma ahana si jamaacada loo badiyo maalan hadda waxaa jooga labaatan qof haddii waxyar lagu darana masaajidka waa buuxsama waxyar ha lagu daro jamaacadaas ay u bataan nebigu saasuu yeelaya calayh isalaatu wasalaam yaaba xadiidkan muslim riwaayada muslim sidaasaaba laga qaadanayaa buu muslim ibn ibraahim middaan walaa yakfaa ana maxalla dalika laakiin maa idaa lam yafxush atta'khiiru waa haddii taakhiirku uunan aad u foolxumaanaynin walam yashuqa cala alxaadiriina kuwii awal joogayna uusan dhibaynin dadkii joogayna waa inuunan dhibin taakhiir aad u faaxishana inuusan noqonin dadka qaar mararka qaar waa weydi waxaa arkaya inuu su-aalayo jamaacadasee la yeelay beri meel aan joognaa waxaa jiri jiray salaadda subaxay dhib ku qabeen niman xanafiye ah dadka tuji jiray salaaddii subax bay mararka qaar waxay haddaad salaamo noqsato meesha intaad ku adkaarsato wax yar toban daqiiqo ka bacdi qoraxdii baaba soo baxaysa wakhtiga nusaac ayaa qorax soo baxa labaatan daqiiqa labaatan shan daqiiqo ka hor ayay salaadda gelayan dadka qaarkood baa marka culamo qaar baa waxay dhaheen xadiidkii ku dhaqa mero waxaa imaan doonta salaadda dib u dhigi doonaan marka idinka tukada guryaha ku tukada salaadda jamaacadana la tukada haddii la yeeli karo waa kaas markii dambaan waxaan aragna marka dad sidaasaan yeelaynaa intay dhaheen ayaa jamaacadii ka seexanayaan marka awal waqtigii bay soo kacayaan salaaddii subaxay tukanayaan ogaa indhaha isgeliyey waqti badan baa dhima biswa jamaaca waa tagtay haddaad og tahay jamaacada inaad imaan karin iyo inaad iskala tukato jamaacadaada ilaalisaa ka fiicna ka fiican intaad wax kale ka roon dhaamo aa helaysa oo xagga waqtiga ku dhaamo marka dadka qaar inay is yidhaahdaan masaajidkan salaadda waa la daahayaa darteed adiga awal waqti tuko isagana imaam hadhowna ay caajisaan ma fiicna meeshaa marka faa'iidadaasa ku taala qaala xadaana almakiy bnu ibraahim huwa abu sakan albalkiyu qaala xadaana yaziid bn abi cubayd can salamata qaal kunaa nusalii maca اnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam nebiga maciisa ayaan tukan jirnay almaqriba maqribka idaa tawaarat bilxijaab idaa tawaarat haddii ay qarsoonaato ashamsu qoraxdii weyaan bilxijaabi ay ku qarsoonaato tawaarad marka faacilkeeda lama sheegin laakiin waa iska dihniga ku jiraa iska mafhuum aayadda qur-aankuba saas waa iyadoon la sheegin qorax laga soo hadlin ayaa xataa tawaarat bilxijaab ilaahay qaala xadaana aad marka xadiidkan marka waa xadiidkii afaraad ee min ulaaiyaati اlbukhaari ka mida qال xadaثna آdم هو بن أbي إyاس الcسqلاني qال xadaثna شhucبة qال xadaثna cمر بن dيnاr qال samctu jاaبر بن زaيد أو شhctاء w jaaبir بن زaيد can ibni cabaasi qaal sala اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigii baa tukaday sabcan toddoba jamiican wada dhan wa amaaniyan sideed jamiican wada jirto xadiidkii shalay aan soo marnay dheeraa sharaxiisa ayb hadda meeshaan marka maxaa loo keenay sabcantaas baa maqhrib iyo cisho ah waqtulmaqrib marka yamtadu waxaana lagu bacd alculamaa ama kaiir min alculamaa ay ku tageen jamcu inuu yahay jamc suuri ah ibnu rajab isagu wuxuu leey bukhaari dadkaasuuba ku jiraa uu ishaara ayb iyadoo marka shalay aan ka soo hadalnay fiihi maa fiihi dabcan laakiin marka haddii sidaa la yidhaahdo jamcu jamc suuri abu maqhrib baa gadaal loo dhigay ilaa awal waqti awal waqti alcishaa ayaa gadaal loo dhigay markii aan cishaha intaanu soo gelin waxyar ka hor buu tukaday cishihii baa soo galay markaasu cishihii waqti hore ka tukaday meeshaa marka maxaa ka soo baxay waqtulmaqrib inuu gaarayo ilaa cishaha waa inta hadda laga rabana marka inta xadiidkan marka sababta loo keenay baabkan sidaas weeyaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man kariha qofkii nacay an yuqaala in la yidhaahdo lilmaqhribi maqhribka alcishaau an yuqaala in la yidhahdo alcishaau in la dhaho lilmaqhribi loo dhaho maqhribkii in cisho lagu sheego qaala xadaanaa abu macmarin cabdullaahi bnu camrin qال xdثna cبdالوارث هو بن سعيد التنوuري عن الحuسين وهو المعلم حuسين بن ذكوان المعلم qال xdثna cبداللahi بن برaydة qال xdثnي cبداللahi المزني cبdاللahi marka mزniga waxaa weyaan cبdاللahi بن مغفل الصحاaبي أن النبي صلى الله عليه لي وسلم qاaل نبgu wxau yihi laa تغلبنكم الأعراab reer baadiyuhu yaynan idinkaga qaalib noqonin cala smi salaatikum salaadiinna magaceeda almaqribi maqribka ah salaadiinna maqribka ah magaceeda yaanay reer baadiyuhu idinkaga adkaanin qaala waxa uu yidhi alacraabu reer baadiyaha wataquulu waxay dhahaysaa acraabtu ay dhahayaan hiya alcishaau ay dhahay bacdi nusakh saasay qorayaan nusha alyuniiniya nuskhada waxaan ujeedaa yuniiniyada saasaa lagu arkay qaala alacraabu wataquulu hiya alcishaa bacdu nusakna waxay dhigayaan marka wataquulu alacraabu hiya alcishaa wataquulu alacraabu reebaadiyuhu waxay dhahayaan hiya alcishaau waa cishihii iyada oo maqribka iyagu cishay dhahaan marka ibnu xajar wuxuu yidhi siru nahyi can muwaafaqatihim calى dalika ana lafظ alcishaaءi luqata huwa أwalu ظalaami اlleyli wdalika min haybuubat الshafaqi falow qiila lilmaqribi cishaءa ayb laaddaa ilaa ana أwala waqtihaa haybuubat الshafaq ayuu keeni karaa cisho marka la yidhaahdo waa haybuubat الshafaq haddii maqribkiin cisho lagu iطlaaqo dadaa waxay fahmi karaan أwalu waqti اlmaqrib in haybuubat الshafaq ay tahay qad jazma اkirmaaniyu bana faacila qaala huwa cabdulahi اlmusaniyu raawi اxadiid wayaxtaaju ilaa naqlin khaasin lidalika wailaa fadaahiru iraadi ismaaciiliy annahu min tatimati اlxadiid qaaladaas waxa dhahaya waa muani cabdulahi bn muwafal almusani laakiin naqli bay u baahanto yiri ibnu xajar fainahu awradahu bilafdi faina alacraaba tusamiiha wاlaslu fii mili hada an yakuuna kalaama waaxida xataa yaquuma daliilu cala idraajihi faaidatun laa yatanaawalu nahyu nahyigu ma tanaawulaayo tasmiyata almaqribi cishaa'an maqribkii cisho in lagu magacaabo calaa sabiili taqliibina loogu magacaabo nahyiga ma gaaraayo meeshaas yani wuxuu ka wadaa maqrib iyo cisho ayaa la rabaa in la sheego markaasa waxaa layidhi alcishaa'ayn alcishaa'ayn xadiidkan ma diidaa marka nahyiga xadiidkan ma soo gelaa ma soo gelahay xadiidkan nahyigiisu wuxuu ku saabsan salaad maqrib in cisho lagu magacaabo laakiin calaa wajhi taqliib iyadoo la rabo in cishona la sheego maqribna la sheego cishaa'ayn iyo haddii la yidhahdo sida qamarayn iyo cumarayn iyo loo yidhaahdo kale nahyi ma soo gelayo kaman qaala maalan sallaytu lcishaa'ayni cishaa'aynkii baan tukaday idaa qulnaa ina xikmata nahyi can tasmiyatiha cishaa'an khawfu labsi lizawaali labsi fi siiqati almadkuurati inay isdhex galaana laga cabsanaya haddii la yidhaahdo ma isdhehgelayan markaan marka xadiidkan marka macnaha marka ibnu taymiya iqtidaau siraad mustaqiimka wuxuu yidhaahdaa dadka in lagu daydo layska reebay waa ahlu kitaabka yahuudiya nasaaro mushrikiinta si caama nebiga waa u reebay in lagu daydo waxaa kaloo reebay dadka acraabta alacraab ama alacaajim waxaas yaan la samaynin reebaadiyaha sameeya waxaas yaan la samaynin acaajimtaa sameeyaan ee laftirkooda in lagu daydo waa la reebay maxaa yeelay acraabtii nebiga uu ka hadlaya ama sida badanba reerbaadiyuhu waxay u badan yihiin dad jafaa iyo qallayl u saaxiib ah oo jahli fara badan qabo marka nin jaahila inaad ku dayata maaha adigan caajimtu iyaguna waxaa qaalibkaa iyaga laftirkooda marka furustaas iyo marka la idlaaqa badanaa kuwaas furusta ayaa loo jeeda dad kibir badan oo iyagu markaa jahli badan bay iyaguna ahayn baabu dikri اlcishaai cishaha sheegistiisa caddaynteedii buu u baab yahay walcatamati iyo cawaysinta cisho in la yidhaahdo ama catamo in la yidhaahdo waman ra'aahu iyo qofkii arkay waasican arrinka inuu wusci ku jiro oo cishana la dhihi karo catamana la dhihi karo catama waxaa la yidhaahdaa wakhtiga geel ay maalaan cawaysinta geelmaalay dhahaan geelmaalku marka wakhtiga geela la maalo yacnii iyagu marka inay geelka qaalibka ah marka salaadiiba magaceeda marka geelaas iyo waxay la xidhiiray ula baxeen iyadoo laftirkeeda marka waxaa ku soo aroortay in laga fiicayo waman ra'aahu waasicanna qofkii u arkay inay wusci uu ku jiro la dhihi karo qaala abu hurayrata can اnabiy sal ا l slam adqalu salaati salaad midda ugu culays badan cala almunaafiqiina munaafiqiinta korkooda alcishaau iyo wlfajru salaada cishaa iyo fajr alcishaa buu nebigu yidhi marka ma aragtaa meesha wa qaala waxau yidhi low yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati wax ku sugan geelmaalka oo salaaddii geelmaalgelin oo salaaddii geelmaalka wakhtigiisa la geliyo ama salaaddii cishaha low yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati catamada waxa ku sugan cishahu ka wada hadda marka salaaddii cishaha walfajri iyo subaxa qaala abu cabdillaahi walihtiyaaru sida la doortay an yaquula inuu yidhaahdo alcishaau waa cisha liqowlihi tacaala wa min bacdi salaati alcishaa marka qur-aankii bay ku soo aroortay cishaha in la isticmaalaa walhtiyaaru buu marka sida fiicanoo la doortay sida kalena catamo haddii la yidhaahdana waa bannaanta laakin waa laga fiicanya lanna nebigaa yidhi waa catamadii sheegay wayudkaru can abi muusa waxaa laga sheegay qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahay natanaawabu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga inaan u kaltamayno cinda salaati alcishaai salaadda cishaha agteeda fa actama bihaa waa geelmaal geliyey oo salaadiiba wakhtiga geela la maalacaweysinta ayuu geliyey oo wakhtigaabuu tukada ka fa actamadaa buu isticmaala wa qaala bnu cabbaas wa caaishatu waxay yidhaahdeen meeshaas wayudkaru uu yidhi faa'idaa laga bixiyo sayatii mawsuulan waa imaan doonaa buu yidhi iyadoo mawsuul ah cinda almusanifi mudawalan bacda baabin waaxidin xadiidkan laftirkiisa imaan doona hal baabka bacdi isagoo mudawalo musnad haddii musnad ay tahay wayudkaru muxuu u dhahaa marka wayudkaru siiqatu tamriid wakaannahu lam yajzim bihi liannahu ikhtasara lafdahu waxaad ma moodaa ma jasminin buu yidhi bukhaari ma jasminin sababtaan u jasminin waxaad mooddaa inay tahay wuu soo gaabsaday ayb nabaha calaa dalika shaykhuna alxaafid abulfadli buu yidhi xaafid alciraaqi ayaa baraarujiyey buu yidhi arrintan oo bukhaari ikhtisaarka dartiis inuu isagu maadaama uu ikhtisaarsanaayo tacliiq ahaanna uu ku keenaayo siiqa tamriidu aadina waajaaba bihi man ictarada qofkii ictiraaday cala bni salax ibnu salax ictiraaday xayثu faraqa bayna asiiqatayni markuu ibnu salax kala geeyeyna waa uu ugu jawaabay sidaa waxaasilu ljawaabi waxay tahay ana siiqaة اljasmi tadulu cala اlquwati siiqaة اljasmi quway ku tusaysa wasiiqaة tamriidina laa tadulu ثuma bayana munaasabaة اlcuduuli fii xadiiثi abi muusa can اljasmi maca sixatihi ila tamriid markaa kadib buu caddeeyey sababta keentay inuu siiqatuljasmigii ka leexdo siiqatu tamriid u leexdo xadiidkanoo weliba saxiix ah oo isaguba uu soo saari doono biana albukhaariya bukhaari qad yafcalu dalika inuu sidaa yeelaal arkaa limacnan hayri tadciifi macno aan daciifin ahayn inuu u sheegayo laga yaaba isagoon ka wadin waa daciif haddana inuu siiqatu tamriid wax ku keeno wahuwa maa dakarahu min iiraadi alxadiidi bilmacnaa waana waxa uu sheego xadiidka haddii macno oo kugu uu ku keenaayo siiqatu tamriid uu ka dhiga mutacaliqna uu yahay wakada aliqtisaaru calaa bacdihi markuu xadiidka qaar ka mida ku gaabsanayo mucallaqna uu rabo inuu ka dhigana waa dhici kartaa inuu ku keeno liwujuudi اlikhtilaafi fii jawaasihi marka wuxuu ka ishaaraa meesha marka ikhtisaarkan iyo iiraad اlxadiidi bilmacnaa waa laysku khilaafsan yahay buu dhahaya wain kaana almusanifu yara aljawaaz inkastoo isagu uu u arko inay bannaan tahay ibnu xajar intaasuu sheegay ibnu rajab isaguna waa wuxuu yidhi fadalla calى ana hadihi الsiiqata cindahu laa taqtadii dacfan fii maa callaqahu biha faa'iiduu noo keeno ibnu rajab wuxuu leeyahay wuxuu tusay hadalkan siiqatu tamriidku waxa lagu wariyo ama lagu keenaa in aynan keenaynin dacfi dacfi inaanay keenaynin وأنه يعلق بها الصحيiحة والضaعيiفة siiqaةu تmriidku wuxuu tacliiq uga dhigaa wax صaxiixa iyo ضaciifa إilا أنa أغلب ma يucalliq bha ma laysa calى شharطihi laakiin sida badan bukhaarي waxa uu siiqaةu تmriidku uga dhigo waa wax aan shuruudiisa aan markaasi aan ahayn alى kuli marka labadaas macnoo markaa meeshaan ay ku ishaareen faa'iido waay marka meeshaan calaamayna وqاaل jاaبiر jاaبiر waxa uu yidhi وqاaل بن cabاaسi وcاaئشhaةu أctm النبي sl ل sلم بالcشhاaءi ficilkii iyo isimkii cشho ay ka dhigeen isku dareen iyo ficilkii ay actama ka dhigeen وqاaلa bacضهم can cاaئشhaةa أctm النبي slى الlaه عليه لي وsلم بالcatamati nebiga wuu cawaysin geliyey bilcatamati cishihii ayuu la cawaysin gala وqاaلa jاaبiر jاaبiر wuxuu yidhi kana النبي sl ل sلم يusلي الcشhاء وqال أbو برزة kاn النبي sل اه عل سلم يؤhر العشhاء وqال أنس أhر النبي sl اه عل سلم العشhاء الآخرة وqال ابن cمر وأbو أyوب وابن عabاس رضي الله عنهم صلى النبي sلى الله عليه لي وسلم المغرب والعشhاء yعnي intaan dhan mxuu ka wadaa صaxaabadu catamana waa isticmaaleen cishana waa isticmaaleen wusci baa meeshaas ku jira laakiin اkhtiyaarku waa tee cisho in la dhaho khilaaفulowlo waa marka in catamo lagu magacaabo khilaaفulowlaa sida waa laga fiican yahay nebigu muxuu u yidhi marka haddii laga fiican yahay haddii la dhaho qoor waxaa la leeyahay in laga fiican yahay oo aynan dembi ahaynba see lagu bayaanina hadduusan nebiga dhihin sala allahu calayh ali wasalam isaga marka fii xaqi nebiyi khilaafulowla xataa kama aha bal ajarow keela isaga maxaa yeele tabliiquu samaynaya qال xdثna cbdاn qال أخbarna cbdاللahi qال أخbarna yuنس عan الزhriي qاl sاlm أخbarnii cabdاللahi qاal صlىa lana rasuul الlahi sl sلم nebiga ayaana tujiyey leylةn habeen salaaة الcishaaءi wahiya اlatii waana mida yadcu الnaasu dadka ay ugu yeeraan alcatamata cawaysinta ama geelmaalka uma اnsarفa waa gadoomay faaqbala calayna waa nagu soo jeestay korkeennu soo qaabilay faqaala waxau yidhi ara'aytum bal ii sheega leylatakum haadihi habeenkiinnan tan ah fa inna ra'sa mi'ati sanatin boqol sano madaxeeda minhaa oo cawadan laga bilaabo laa yabqaa ma baaqi noqonaya minman axad huwa isaguba calaa dahri ilardi dhulka korkiisa ah axadun ma baaqi noqonayo axadna xadiidkan kitaabucilmigaan ku soo marnay laakiin maxalushaahidkiisa waxaa weeyaan salaat alcishaai buu tukada wahiya alatii yadcu naasu alcatamata ayuu ka wada wabilahi towfiiq sal alla sl l